halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo barta v o a somaly com
waa habeen sabti ah bisha oktoobar waa lix sanadka labadakunsideeditobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a turkiga oo maanta saldhigga uu ku leeyahay magaalada muqdisho mar kale tababar uga furay dufcaddii labaad ee ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya idinka jaaniskaas helay noqon doono birita ragga hoggaamiya dadkan maxaan ku argagixisada ah ee ku soo duulay dalkayaga aqoontii iyo dadnimadii aan iskaga kicin lahayn idinkaa laydinka sugayaa iyo inta idinla mido ama dibadda ku maqan ama gudaha tababar noocaasa ugu jirta
waraysi aan la yeelannay ergeyga soomaaliya u qaabilsan wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya adna aadan ismaaciil waa somalilan u qaabilsan xilli ay socdaan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac waanu ku faraxsannahay welcom gacan saaxiibtima aanu fidanayn waanu soo dhowaynaynaa walaalahayaga soomaaliya markii la ysraacay wanaag iyo walaalnimo iyo ixtiraam baa la isku raacay dhibaatooyin baa dhacay oo dalkii kala jaray haddii wanaag soo noqdo oo hadalka la isku afkarto oo ixtiraam labada dhinacba ka yimaado maxaa ka hor jooga inay wada hadlaan
barnaamijkii martida mikrofoonkana waan idiin haynaa oo aad ku maqli doontaan qorshaha lacagaha cusub ee ay dowladda soomaaliya soo daabacayso oo meel gebagaba ah maraya
maanta la daabacaya waxaan leenahay waa wejigii hore wejiga labaad weeyaan wejiga badna aad aada ka xooga u yeelan doonaa wejiga hore waxa weeye in la bedelo lacagta shilin soomaaliga ee suuqa yaalla magaalada yaalla waddanka yaalla wax imika noo hadhay oo shuruuda oo laysku haystaa ma jiro waa soo dhammaatay cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
aqalka sanadka maraykanka ayaa maantaoo sabti ah la filayaa inuu ansixiyo garsoore bret kavanah oo madaxweyne donald trump uu soo magacaabay maxkamadda sare ee dalkan maraykanka iyadoo tallaabadanina ay soo afjari doonto haddii ay suuragal noqoto ansixintiisu muranka muddada toddobaadyada qaatay ee la xiriira eeda loo soo jeedinayay garsoore kavanah ansixinta maanta la filaya ayaa timid kadib markii laba senatar oo kale ah susan collins oo jamhuuri ah iyo joe manchin oo dimuqraadi ah ay shalay sheegeen inay taageeri doonaan ansixinta magacaabista garsoore kavanah collins ayaa hadal ay shalay aqalka ka jeedisay sheegtay inaysan wax caddayna u hayn eedaha kavana loo soo jeediyey mudanaha dimuqraadiga ee makin ayaa isna ku sheegay bartiisa twitter-ka inuu uu haa ugu codayn doono ansixinta maanta loo sameynayo garsoore kavanah
qaramada midoobey ayaa sheegtay inay dunida ka doonayso ku dhowaad konton dhibic shan milyan oo dollar si ay gargaar u gaarsiiso boqol kow iyo sagaashan kun oo reer indoneeshiya ah kuwaasoo ay saameeyeen dhulgariir iyo sunaami isxigxigay oo ku dhuftay bartamaha jasiiradda sulawesi ee dalkaasi qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday qorshahan shalay oo jimco ahayd iyadoo sheegtay in barnaamijkan ay ku salaysay wadahadallo ay la yeelatay hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee dowladda indoneeshiya barnaamijkan kaalmada ah ayaa lagu sharaxay deeqda beesha caalamka looga baahan yahay saddexda bil ee soo socota tirada dadka ku dhintay dhulgariirkaasi iyo sunaamida ku dhufatay sulawesi ayaa kor u dhaaftay kun iyo lix boqoloo qof waxaa lasoo wariyey in laba kun iyo shan boqoloo qof oo kale ay dhaawacyo culus ka soo gaareen waxaa weli lalayahay boqol saddex iyo toban qof halka toddobaatan kun oo qofna ay ku barabaxeen
dalka gabon maanta waxaa ka dhacay doorashooyinka sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka doorashooyinkaasi ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay dalkaasi ka qabsooma kadib markii muddo laba sano ka hor ay halkaasi ka dhacday doorasho doorashada madaxtinimada oo dhiig badan ku daatay rabshadana ka kiciyey dalkaasi kadib markii la sheegay in la musuq maasuqay oo lagu shubtay mucaaradka dalkaasi oo kala qeybsan ayaa ra'yo ururin la qaaday ay tilmaamaysa inaanay caabin karin xisbiga uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi cali bongo jin bing oo isagu kasoo horjeeda madaxweyne cali bongo ayaa isagu doorashadan qaadacay hase yeeshee kooxaha kale ee mucaaradka ayaa tartanka ka qeybgalaya wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay soomaaliya waxaa ka socda dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu dhiso ciidanka qaran ee soomaaliya oo kama dambays awood u yeelan kara inay la wareegaan ammaanka soomaaliya markaay ciidamada shisheeye ka baxaan halkaasi dadaaladan oo siyaabo kala gooni gooni ah ay muqdisho iyo dalka dibaddiisaba uga wadaan dalal ay soomaaliya saaxiibo yihiin ayaa waxaa ka mid ah kuwooda ugu waaweyn ee dowladda turkiga oo dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho saldhig militari ku leh tababarka uu turkigu ka wada muqdisho oo maanta ciidamo kala duwan waxayna turkigu maanta magaalada muqdisho saldhig ay ku leeyihiin bilaabeen tababar cusub oo ay siinayaan ciidamo kale oo soomaaliya wariyaha v oda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho tababar qayb ka ah dadaalada caalamiga ee dib loogu dhisayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta ka furmay xarunta tababarka turkiga ee muqdisho ciidamada tababarka loo furay oy tiradoodu gaarayso ayaa isugu jira saraakiil iyo saraakiil xigeen ka kala socda qaybaha ciidamada xoogga uu ka kooban yahay waxaana xafladii furitaanka oo ay ka soo qaybgaleen saraakiil ka kala socotay dowladaha turkiga iyo soomaaliya ugu horeyn ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indha qarshe oo sheegay in dhibaatada iyo burburka ciidanka haysta ay sabab u tahay qaybihii saraakiil xigeenada oo meesha ka maqan waad ogtihiin dhibaatada maanta ciidanka xoogga dalka haysata waxaa koow ka ah runtii qeybta saraakiil xigeenka oo meesha ka maqan idinkaa marka jaaniskaas helay noqon doono berita ragga hogaamiya ee saraakiil xigeenka ciidanka xoogga dalka sarkaal xigeenku waa lafdhabarka ciidanka isku xirka ciidanka wey marka inaad ka faa'iidaysato aqoontii aad la timaado aada wax ku xukumi lahayd adigay kugu xiran tahay marka inaad dadaashaan baa laydinka rabaa dhibaatada soomaaliya haysataad ogtihiin ee maanta ka muuqata ah dadkan maxaan ku argagixisada ah ee kusoo duulay dalka yaga aqoontii iyo dadnimadii aan iskaga kicin lahayn idinkaa laydinka sugayaa iyo inta idinla mido ama dibadda ku maqan ama gudaha tababar noocaasa ugu jirta dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa sheegay in ciidamada maanta tababarka loo furay ay yihiin dufcaddii labaad loogana fadhiyo inay la yimaadaan karti iyo hufnaan ciidannimo oo ay ku difaaci karaan dadkooda iyo dalkooda waxaad tihiin qaybtii labaad ee tababar loogu furay kulliyadan waxaa laydinka sugayaa mustaqbal fog ummadda soomaaliyeed idinka sugaysaa gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo baahidiisa maanta ay jirtaan ay tahay saraakiil xigeenada sida taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed idin sheegay waxaan rabnaa inaad isku diyaarisaan dal raba inuu soo laabto soo kabto ciidankiisa dib inuu dhisto inaad hormuud aad u tihiin inaad daljecel iyo wadaniyad iyo alla kacabsi idinkoo ilaalinaya dhaarta maanta aad dhaarateen ee qaabkeena aad ku dhaarateen oo suubanaa inaad u diyaar garowdaan inaad dalkiina iyo dadkiina iyo aad garab istaagtaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwo laga faa'iiday inuu idinka dhigo xeradan oo dhismaheedu ay ku kacday konton milyan oo dollar baaxad ahaanna ku fadhisa afar kilomitir oo iskuweer ah ayaa leh saddex dhismo oo ay ciidamadu degaan fagaarayaal tababar xafiisyo iyo goobo isboorti waxaa markii uu turkigu furayay xeradan uu sheegay inuu ku tababari doono toban kun oo askari iyadoo halkii marna uu tababar uga furmi karo kun askari ilaa iyo hadda waxaa ka baxay dhowr dufcadood oo ay ku jiraan boqol siddeetan iyo shan leyli sargaala sida oo dhammaystay tababarkii uu turkigu siinayay qaybtii ugu horeysayna waxa ay tababarkan ka qalinjabiyeen saddex iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkii tegey turkiga ma siiyo tababar oo keliya ciidamada soomaaliya ee uu tababaro ee xitaa wuxuu ballan qaaday inuu qalabaynayo afar boqol oo ka mida ciidamada uu ilaa ay hadda tababaray ayuu siiyey hubka fudud gaar ahaan qoryaha m b t loo yaqaano ee uu turkigu farsameeyo iyo kuwa darandooriga u dhaca dadka ka faallooda arrimaha milatariga ayaa qaba in qaabka isku dhafan ee ciidamadan uu turkigu u tababarayo ay ka caawini karto dowladda soomaaliya ciidan qaran oo xoogan oo ka madax bannaan nidaamka siyaasadeed ee qabiilka ku dhisan tababarka milatari ee uu turkigu u fidiyo soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaal ay dowladda turkigu ku taageerayso soomaaliya oo kasoo bilowday sanadkii xilligaa oo gurmadkii gargaar ee uu turkigu u fidiyey soomaaliya oo macluul ay ku dhufatay uu ku kasbaday inuu ku guulaysto qalbiyada iyo niyadda qaar badan oo ka mida shacabka soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ergeyga somalilan u qaabilsan wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya adna aadan ismaaciil ayaa sheegtay in somalilan ay diyaar u tahay inay dib ula midowdo soomaaliya haddii ay sida ay sheegtay ama ay hadalka u dhigtay dowlad wanaagsan oo wax lala qabsan karo ay soomaaliya ka dhalato hadalka adna aadan ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya inuu jiro cadaadis caalami ah oo lagu saarayo somalilan iyo soomaaliya inay wadahadalka siyaasadeed dib u bilaabaan safiirada wadamada netherland iyo denmark u fadhiya nairobi ayaa warbaahinta kenya u sheegay inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan bilaabista wadahadalada adna aadan ayaa nagu soo booqatay xarunta v o a washington waxaana waraysi la yeelatay sahare ciilanuur waxay kutusaysaa in laba dhinac hadalladu loo baahaya inay ka wada yimaadaan somalilan marwal waxay leedahay diyaar baanu nahay waanu soo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay wi welcome gacan saaxiibtimaanu fidanan waanu soo dhaweyneynaa walaalahayaga soomaaliya iminka soddon sanay ku dhowdahay inta somalilan xilligii ay ku dhawaaqday inay soomaaliya inteeda kala gees uga go'day ama gooni uga go'day maadaama oo isbedelo xoogan geeska afrika ka dhacayaan maadaama wadamo badan oo caalamka ay isku imanayaan oo ay wadahadal iyo is-afgaransho iyo midow cusub ay sameysanayaan somalilan suurtagal ma tahayna intay mar kale ay ka go'do inay mar kale ay dib isugu noqdaan soomaaliya oo la isku yimaado oo marka waa su-aal wanaagsan weeyaan markii la israacay wanaag iyo walaalnimo iyo ixtiraam baa la isku raacay dhibaatooyin baa dhacay oo dalkii kala jaray haddii wanaag soo noqdo oo hadalka la isku afkarto oo ixtiraam labada dhinacba ka yimaado maxaa ka horjooga inay wada hadlaan haddii dowlad ummaddu soo dooratay ay ka dhalato oo timaado oo gacmo wanaagsan soo fidiso oo walaalnimo oo daacadnimo ah somalilan waa diyaar somaliland maanta waa diyaar ciddii aad la hadli lahayd baa ayaa anaga naga maqan eritrea iyo etoobiya markay wada hadlayeen laba daloo laba dowladood bay ahaayeen oo hadalkii iska dhageystay annagii soomaaliya cidaan ula hadalnaba garan mayno gobolkeenu la hadalnaa yaa yaa matala soomaaliya yaa afhayeen u wada ah yaa ka wada mas-uula dowlad dhexe oo federaala jirta inkastoo maamul goboleedyo tiro badani jiraan haddana dowlad dhexe oo waxaa jirta ha timaado miiska kaalay meel ha la isugu yimaado ha la wada hadlo halkaasay wax ka dhalan karaan gacmo wanaagsan oo walaalnimo iyo jaarnimona waanu soo fidinaynaa diyaar kaama ku jirtaa markaa in mar dambe lasoo celiyo midowgii soomaaliya haddii laga arko taasi wax gacan uur ku jirto oo ilaahunbaa taa ka jawaabi kara haddii soomaali dowlad wanaagsan ay ka dhalato soomaaliya oo wanaagsan wax lala qabsan karaa dabcan laakiinse hadday tahay mid iyadiiba aan iska dhammaanayn ama dalkeediiba aan gacanta ugu wada jirne shisheeya u ilaalinayo dayaanu la hadalnaa mayunuson baanu la hadlaa la walaalowna somalilan lafteeda muddooyinkii dambe intii doorashada ka dambeysay tabashooyin badan baa jira dadka qaarkood waxay saluugsan yihiin nidaamka dowladdu u dhisan tahay inkastoona dowladda xubin ka ahayn haddana dadka somalilan waayeelkeeda ahee mar walba markay siyaasadda wax soo dhex galaan dadka dee loo noqdaad ka mid tahay maxaad u malaynaysaa doorashadii kadib xaaladda somalilan walaahi dowladda horta somalilan ka jirtaa alxamd horta dal adduunka boqol kiiba boqol ummadiisu boqol kiiba boqol ay tiraado waxaa raalli baanu ku nahay hordababa jiraan haddii ay jiri lahayd dee magaca kale ayaa loo bixin lahaa oo dee jannaabay noqon lahayd laakiinse waa bini aadam qaar baa wax doona qaar baa wax diida qaar baa dhexdhexaada intaba way leeyihiin ee wax lagu xisaabtamaa waxa weeye aqlabiyaddu maxay rabtaa waxay soomaalidu ku mahmaahdaa gari laba kama wada qusliso xisbiyadu way tartamaan waxay u tartamaan inay midba ka kale ka guuleysto laakiinse mid uunbaa guuleysta aqlabiyadu yay raacday guusha yay siisay waxaa markaa ay ku qurux badan tahay in wixii la tabanayo meel dhexe la ysugu yimaado laga wada hadlo laakiin waxaa markhaati ka ah mar haddii aqlabiyadii dadkii somalilan degana ay ugu u codeeyeen oo ay siiyeen kalsoonidii siiyeen dad xisbi ka socota anigu horta midna kooma jiro kanna mihi kana mihi ku kalna mihi laakiinse waxaan qof muwaadin oo somalilan degan oo nabadgelyadeeda degan oo jecel nidaam oo jecel nidaam dowladeed jecel baanahay oo jecel in lagu dhaqmo dastoorkaanahay oo jecel in maatadeeda iyo dhallinyaradeeda la nabadgeliyaanahay waxaan ahay qof jecel in dhaqaaluhu furmo oo xidhiidhku ballaadho oo dowladuhu wada hadlaan oo dowladuhu wax wada qabsadaan oo dalalku wixii mantaqada ilaahay dhigay ay ka wada shaqeeyaan markaa cabashooyin way jiraan waxaana dee u taallaa laamaha dowladda ee qaabilsan howlahaas ayay u taallaa waayeel ahaanse waxaan leehay waxaa mar walba u dana ummadda wax wada qabsi iyo wixii wanaagsan meel uga soo wada jeedsiba ayaa u wada dana waxay somaali ku maamada waxa umusha u dana ayaa ilmahana u dana
taasi waxay ahayd adna aadan ismaaciil ereyga somalilan u qaabilsan wadahadalada dowladda federaalk soomaaliya wareysigaasi oo buuxa waxaad dhegeystayaal dib uga daalacan kartaan website-keena v o a somaly com
waa hagaag laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatana haddii aanu eegno wararka kale qaramada midoobey ayaa sheegtay in weerarada ka dhanka shaqaalaha samafalka soomaaliya ay sababeen dhimashada sideed shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya iyo dhaawaca labiyo toban kale intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo sebtembar ee sanadkan hadalkan ayaa lagu sheegay warbixin uu soo saaray xafiiska gargaarka qaramada midoobey jimcihii shalay waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan iskuduwidda gargaarka ee marka lasoo gaabiyo layidhaahdo oja ayaa sheegay in sideed dadka gargaarka ka shaqeeya ah lagu dilay soomaaliya labiiyo toban kalena lagu dhaawacay intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo sebteembar ee sanadkan hay-adda ayaa warbixin ay jimcihii shalay soo saartay ku sheegtay in sagaashan dhacdo oo gacanka hadal ay la soo darseen ururada ka shaqeeya gargaarka soomaaliya kuwa oo ay ka dhasheen afduubka siddeed iyo toban shaqaale iyo saddexiyo toban kale oo muddo la xabisay qoraalka waxaa lagu sheegay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira badankii uu ahaa mid ka dhashay weeraro argagixiso oo ka dhacay goobaha ay dadku ku badan yihiin ee magaalada muqdisho waxaa kaloo hay-addu ay sheegtay in weerarada oo qaarkood laga yaabo inaysan si toosa ugu socon haddana lagu burburiyey xarumo samafalka ka shaqaynayey oja waxay walaac ka muujisay tirada dhacdooyinka lasoo wariyey sanadkan oo ay ku sheegtay mid sarraysa warbixintan ooja ayaa lagu sheegay in xaaladda amni oo aan caga adag ku taagnayn ay saameyn ku leedahay nolosha dadka rayidka ah islamarkaana ay abuurto xaalad ay adag tahay in dadka la gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin waxay si gaara farta ugu goday colaadda gobolka shabeellaha hoose oo ay sheegtay inay sababtay barakac iyo kala go' dhinaca mashaariicda gargaarka ah hay-addu waxay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay iyadoo dhinacyada isku haya gobolka ay tuulooyin iyo magaalooyin kala qabsadaan oo midkoodna uusan ku sii nagaan oja waxay intaasi ku dartay in hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ee goobaha colaadaha ay ka oogan yihiin ay hoos u dhigeen dhaqdhaqaaqyadoodii amaba ay joojiyeen labadii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii afar iyo soddon kun oo rayid ah ay ka carareen shabeellada hoose
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london nooga soo diray
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle kusoo dhowo barnaamijka wasiir ridwaan aad baad umahad dhowaan wasaaradaadu waxay sheegtay inaad wadaan qorshaad kusoo daabacaysaan lacagaha shilin soomaaliga ah xageed wax marinaysaan meel wanaagsan baan marinaynaa si aad og tahay dadka soomaaliyeed na wada ogyihiin muddo dheer ayaa dalkani lacag lahaa oo lacagteena shilinku hawada ka baxay in dib loo soo celiyo waxay ahayd waxyaalaha ugu waaweyn ee la ganacsada in wax laga qabto qolada i m f ka ama sanduuqa lacagta adduunka ayaa aan aada ula soo shaqaynay turudo fara badan baa ayaa loo loonoo lanoo qabtay annaga iyo bangiga dhexe iyo iyo dawladda inteeda kale inaan kasoo baxno waa kasoo baxnay shuruudaha marka wejigii ugu horreeyey in la daabaco ayaa diyaar loo yahay wuxuuna iminkaan ka shaqaynayna waxa weeye kharashkii lagu daadini lahaa tallaabada u horeysa oo tallaabada ugu horeysa ee la doonaya in lagu jitaabiyo suuqa ah yaa idin caawinaya haddii aad sharaxdo lacagaha ku baxaya imisay dhan yihiin sidoo kale lacagaha ugu horreeya ee aad doonaysaan inaad daabacdaan meeqay laftirkooda dhannaan doonaan
horta waxa weeye lacagaha maanta la daabacaya waxaan leenahay waa wejigii hore wejiga labaad weeyaan wejiga badn aada aada ka xooga u yeelan doonaa wejiga hore waxa weeye in la bedelo lacagta shilin soomaaliga ee suuqa yaala magaalada yaala ama wadanka yaala wax imika noo haray oo shuruuda oo laysku haystaa ma jiro waa waa soo dhamaatay berigii u dambeeyey aan shiray aan ku shiray nairobi waxaa laysla gartay jaraidkana lagu soo qoray in shuruudihii oo dhan aan kasoo baxnay waxaa beryahaba laga shaqaynaya marka waxa weeye lacagtii lagu soo daabidi lahaa lacagtaas oo gaaraysa ilaa koob iyo afartan milyan oo a lacagta lacagta lagu soo daabacayo qiimaheeda iyo qiimaha maamulkeeda iyo qiimaha logisticska waxaa la yidhaahdo storkii iyo lacagtu haddii boodbood samayso in in in lagu habeeyo intaasaa loo baahan yahay koob iyo afartanka milyan ra-iisul wasaaruhu sida laga yaabay la ogtihiin dhowr jeer ayuu iskugu yeedhay daadbixiyayaasha daadbixiyayaasha waxay markaa ballan qaadeen inay arrintaas si fiican ugu dhega nugul yihiin dhawaanna waxaan filaynaa in lacagta lasoo ururin doono lacagtii soomaaliyeeda ugu horreysana ay ay suuqa soo geli doonto haddii aan la idhaho waayahay yaa marka qaadaya mas-uuliyadda lacagta marka laga hadlayo maamulkeeda sida loo isticmaalayo sida loo kontroolayo qiimaha ay ay noqon doonto iyo waxyaabahaas oo dhan
waxa qaadaya dalka soomaaliya qaadaya lacagta innagaa laynoo soo daabacaya waxaa laynaga caawinaya habka loosoo daabacayo waxaa technical assistance laynaga siinaya habka loo mahareynayo laakiin waxaa waxaa basically mas-uuliyaddu saaran tahay central bankeena oo la xoojiyey oo diyaar maanta waa inuu inuu lacagta maamulo lacag walba waxa maamula waxa weeyaan bangiga dhexe bangigii dhexe ayaa diyaar u ah lana isla gartay inuu maanta bangigu diyaar u yahay lacagta lasoo daawacaya inuu maamuli karo waayahay sidee laga yeelayaa marka lacagahan inta badan loo yaqaano lacagaha mobileka inta badan geyiga soomaalida laga isticmaalo dhibaato intee la eg ayaa dadka soomaalidu ay la kulmi karaan haddii idinkiina lacag aad soo daabacdaan dadkiina ay weli isticmaalayaan lacagaha mobileka waxa weeyaan lacagtaasi doorta kulley iyo kulleyba sidan telefoonka isticmaalkiisa lama maari doono hab cusub weeye adduunka meelo badan baa laga isticmaala inta badan waa laga isticmaalaa waxyaalo badan baa arrimahaas fududeeyeen laakiin innaga waxaa loo bahan yahay simply waxa weeye amniga lacagta lacagta faraha badan leh ee socota ee wareegaysa amnigeeda iyo sidii loo maarayn lahaa uunbaa un runtii laga laga shaqaynaya waxaana ka shaqaynaya dowladda soomaaliyeed iyo i m f ka iyo iyo world bank ayaa ka wada shaqaynaya lacagteenu markay soo baxda maare maareynteeda waa lagu dari doonaa lakiin kulley iyo kulleyba marka lacag soomaaliyeed timaado oo lacagtaas soomaaliyeed yaryar tahay oo ay jajab leedahay waxaa laga yaabaa e v c ga waxaanaynu naqaanay isticmaalkiisu ama zaadka zaadka meelaha qaarkood looga yaqaano inuu soo yaraan doono marka wax mushkilado weyn oo reelay aan anagu arkayno nagu nagu soo wajahani oo ka imanaya lacagta e v c ga ama mobile moneyga sida loo yaqaano iyo lacagta cusub a imanaysaa wax badan oo aan ka filay inoo dhibaatay ma jiraan waayahay su-aal kale aan kaa weydiiyo dhowaan waa tii bangiga adduunka aad sheegtay inuu idinku deeqay lacag dhan siddeetan milyan dad badan waxay leeyihiin lacagtan ma deynba ma deeqba taas waa jeclaan lahaa inaad ka jawaabtid su-aasha kale ee isla arrintan ku saabsan waxay tahay lacagahaas yaa maamulaya ma idinkaa mashaariic ku fulinaya mise waa laydinku maamulaya kay waa su-aalo aada u fiican waxaan doonayaa in badanna waan ka hadalnay in si fiican arrintaa loo fahmo lagu celceliyo qoondaha world banka ama banka adduunku inoo qoondeeyey ee ka imanaya muxuu aha hay-adda la yidhaahdo aida waxa weeya boqol iyo afartan milyan boqol iyo afartan milyan boqol iyo afartanka milyan qayb qayb buu kala yahay qaybtii u horreysay oo sideetana boordkooda la geeyey ama managementka u sarreeya la geeyey maamulka u sarreeya waana lasoo ansixiyey lacagtaasi waxay diyaar u tahay markaa in la in la dhaqangeliyo ayay diyaar u tahay berri insha allah halkan waxaa imanaya world banka koox ka socota oon ka wada hadlaynaa dhaqangelinteeda taasi waa taa weeye lixdan milyan ee soo hadhay labaatan iyo afartan bay u kala go'an yihiin waa mashaariic weeyaan dalka laga fulinayo oo iyaguna la wada shaqadooda shaqadooda markay soo dhammaato abraisalka waxaa la dhammeeyo qiimaynta la dhammeeyo ayagana halkaasaa la geenaya waa lasoo ansixinaya waxaan filaynaa in la ansixiyo sanadkan intaan u dhammaan boqol iyo afartanka weyan boqol iyo afartankaasi markaa aan sheega mar labaade waa deeq weeye waa deeq weeye waddankeenu dayn ma geli karo ilaa deymaha kale naga cafiyo dayn ma geli karo waxaan doonaya dadku inay si fiican u fahmaan yaa dayn ma geli karo waxay leenaas yaa maanta waa deeq weeye ayadoo deymihii lenaga cafiyeyba haddana aan khafiif khafiif u gelina deymaha lianna deyntaad gashay waxaa lagaaga baahan yahay in la in in odoros la sameeyo inaad iska bixin karayso iyo in kale haddii kale haddana mar labaad baad ka dhacaysaa marka dadku waxaasoo deyna kaa daayaan inaad deyn kale ilaa madaxa istaagto waxay noqonaysaa dhibaato markaa waa laga shaqeeyaa wadano fara badan baa sidaas markaa waa deeqdaa wey talabaad aan idinku daraya waxa weeye lacagahani waxa weeyaan lacagii ugu horreeyey ee ugu badnaa ee nimankaa la yidhaahdo bankiga adduunku ay siiyaan dal sideenaas oo kale ugu jira mxua deyn fara badan ay siiyaan oo deeqa oo weliba ay soo mariyaan systemka dalku leeyahay soo mariyaan oo aanay odhan hay-ad hiblaayan siinaynaa iyo hay-adhiblaayan siinaynaa marka reely waxaasoo dhan waxa weeyaan abaalgud linoogu abaalguday shaqada fiican ee dalkani soo qabtay sideed iyo lix iyo tobankii bilood shan iyo tobankii bilood ee ugu dambeeya soo qabtay ayay tahay iyo tii hore ka horreysay wixii ay soo qabato lagu lagu daba qabtay waa gartay marka lacagihii ka badnaa shanta bilyan ee deyntaha miyaa guud ahaan la wada cafiyey mise waxaad leedahay tartiib tartiib ayaa laydinka cafinaya maya maya maya maya weli waxba lama cafiyo waxba la cafiyo ma jirtani waxa weeye geedi socodkaa quruxda badan leh aan soo galay ayaa markii sanadkan sanadkan bilowgiisii march markaan washington isku tegnay baa layidhi soomaalidu si fiican bay uga soo jawaabtay shuruudihii loo baahnaa markaa intaan deynta laga cafin ha la bari teegaaro baa layidhi markaa tani taasay kusoo baaday lakiin cafintu waxaan waxaan filaynaa waxa weye wali shuruudaan ku jirnaa weli shuruudihii baan doonaynaa inaan dhammaystirro lixdii saddexdii biloodba mar baan imtixaan iskugu imanaynaa kii ugu dambeeyey maalin dhaweed marka cafintu waa sanadka soo socda haddii ilaha idhahdo dhexdiisa ayay noqon doontaa taasoo aan filayna marka haddaan ku guulaysano inta waxyaalo kaloo fara badan dalka u iman doonaan uga iman doonaan baananka adduunka iyo iyo deeqbixiyaasha kaleba waa yahay markii washington aad joogtay waxaad ka dhawaajisay in hadda marxaladda lagu jiro bulshada caalamku ay idin soo aaminayso marka laga hadlayo lacagaha laydin siiyo iyo sida ay ku baxayaan iyo guud ahaan cadaymahooda in in bulshada caalamka iyo dadka soomaaliyeedba ay arki karaan laakiin dhinac kale marka la eego lacago balaayiin ah ayaa weli hay-adaha caalamku ay maamulaan oo soomaaliya soo gala kuwaas wax raja oo aad qabtaan in mustaqbalka laydinku wareejiya miyaa jira
orta waxa weeye horta dadka ugu waaweyne waxbixiya waa waxaa kamid a world banka ka mid a ama banka adduunka ka mid a deeqaha ugu fara badan iyagaa bixiya quwadda ugu weyne dhisida muxuu ahaa inaan aaminaad dhisidana iyagaa ugu weyn marka iyagu horta wayna aamineen hay-adda lacagtuna waxay yidhahdeen soomaalida waa la aamini karaa qolada kale ugu weyne ku xigtaana waa eu da european unionka iyaguna wayna aamineenoo waa kuwa iyaguna boqol milyanna siiyey oo iyaguna yidhahan systemkiina lasoo marinaya marka wixii halay waa garta lacagtaas lacagtaas marka miisaaniyadda lagu kabay ee boqolka milyana ma ma lacaga deyn ahaa mise waa kuwo
may wa ma deyn ma deyn ma jirto horaan kuugu sheegay deyn deynaa ka yaabin deyni ma jirto mana jiri karto for inta waktiga soo socda imika
dhowaan shirkii aad ku qabateen magaalada muqdisho waxaad aad kaga hadlayseen hufnaanta maaliyadeed iyo dadaalada aad muujinaysaan wax fara badan oo runtii tallaabooyina oo horay la raba in loo qaadana waxaan filayaa inay weli idin sugayaan xaaladda guud ee dalka markaad eegto dadka qaar waxay leeyihiin weli hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta qaarkood musuq maasuq ayay ku dhex jiraan arrimahaas maxaa ka jira anigu waxaan odhan karaa waxa weeye maalin walba maalintii shalay way ka wanaagsan tahay hadday shalay maantu ahayd fifty percent ama boqol kiiba konton maanta waxay noqonaysaa shan iyo labaatan labaatan toban way soo yaraanaysaa haddii musuq maasuq jiray waa soo yaraanaya haddii dhibaatooyin kala jireen waa soo yaraanayaan horaan u soconnaa xaqiiqaduna waxay tahay waxa weeyaan anigu waxaan odhanaya maahaane waxaa adduunkuba leeyahay ba yaa yaa yaa markhaatiya waxaa markhaatiya in lacagaha faraha badan lasoo furay in la yidhi minist wasaaradda financeka ay soo maraysaa in la yidhi treasury ay kusoo dhacaysaa in la yidhi idinkaa maamulanaya de waxaasoo dhan dadka hadday indhahooda wax tusi waayaan waa waa soconaynaa anagu hora hora horaa loo soconaya dalkan horaa loo soconaya eeg waxa weeye waxna waa dhab weye waxna waa kutiri kuteen weeye adoo raalli ah su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyo waa la socotaayo dee dalka duruufo dhaqaalaha muddo ka taagnaa arrimahan guud ahaan hadda wasaaradaadu ay qabatayna sidaad sheegtayba waa tallaabooyin horey loo qaaday laakiin marka la eego duruufaha dalka ka jira dhinaca dhaqaalaha iyo duruufaha dadka haysta laftooda waxaad moodaa inay yihiin kuwo aan marna layska indhatiri karin waxyaabaha aad hiigsanaysaan mustaqbalka dhow haddii aad wax ka sheegto anaga hiigsay waxa weeye in dhaqaale dhaqaaluhu inagu inagu xidhan yahay adduunyada kale way ku bariteegaari kartaa inaan inagu gacmehena wax ku qabsana weeye marka waxyaalahaan filayna waxa weeyaan dalkan dadka soomaaliyeed inay ka dhaadhacdo inaan inagu dhisan karno in qof waliba wixii lagu leeyahay bixiyo in iyadoo taa laga duulayo adduunyada kalena inayna caawiso adduunku wuxuu leeyahay waxa weeye markaad gacmahaaga wax ku qabsato ayaan aniguna wax kula kugu taraya waxaan markaa hiigsanaynaa waxa weeyaan in dakhligeenu sare u kaco dalkan ajnebi iyo soomaali waddankan cidda joogta ee wax soo galaan inay iska bixiyaan waa xaq loogu leeyahay inuu dadka soomaaliyeed nala fahmo baan doonaynaa nala fahmo inuuna aaminaan doonaynaa sida adduunyada kale noo aamintay inaan annaga iyo iyagu gacmaha isqabsanno baan doonaynaa in sanadkan markuu dhammaado sanadka dambe bilowgiisa daynta lainaga cafiyaan doonaynaa inaan inaan inagu aan aan aan aan kafargarayn karno aan aan samayn karno inaan dabooli karno kharashkeenna dowladdeena maamulkeeda inagu dabooli karno ayaan isku dayaynaa weli hadda meel hoosaan kasoo soconnaa nisbada maanta aan daboolayna waxa weeye ilaa boqol kiiba lixdan boqol kiiba boqol in inagu daboollo weeyaan waxaan doonaynaa inaan taa samayno dabeetana adduunyadu maalgashi ku samaysa waddankan sidii biyihiisa loo maamuli lahaa sidii beerihiisa loo maamuli lahaa sidii wax soo saarka loo maamuli lahaa wixii aan dibadda u dhoofin jirin loogu dhoofin lahaa sidii xoolaheena weli lugaha lugaha ku socda marka hiigsiga iyagu aad buu u qurux badan yahay haddii aan eegno sidaan u socono waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga wasiir waaya adaa mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
waagaag aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli haatanna ku soo dhowaada barnaamijkai caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijka caweyska washington qodobada aan ku wada caweyn doono waxaa ka mid ah dood sugaaneed xiise badan oo ku aadan bilicda haweenka dadooyidinkaana dilay dunuuba naga gasheen midii midab duuhaay jikeedina uu dibnaa maariin ku dahaadan iyo ilkaha dabar kale lahay docdaad uga leexateen waagaag dhegaystayaal waxaan leenahay loo wada joogay bal hadda ragguna halka ay wax dhigaan iyo weliba sida ay uga falceliyaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qaybtii u dambaysay waraysiga alfanaan maxamed siciid cabdi biike iyadoo qaybtanna uu fanaanku inagula wadaagi doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba xusuusta qaar kale oo ay hore u qaadeen fanaaniin kale bushaaradii naftayda hugta waxaan kuu soo maray batalaalihii uu dheri ku aasnaa
ku guda jirno ayaad heestaa iyo weliba heese kaleba aad kaga bogan doontaan dabcan waxaanu iyadana meeshii kasii aanba qaadi doonaa waxyaabaha layaab kale ee ay leeyihiin qaar ka mida dalalka adduunku iyadoo toddobaadkana aynu soo qaadan doonno sheekooyin xiise leh oo ay ka mid yihiin dalka kuuriyada koonfureed oo carruurta qaarkood marka ay dhashaanba hadda waa marka ay dhashaanba ay sannad amaba laba jiraan laba bilood jir waa xafladii sanad guurada waxaa laleeyahay hebel ama heblaaye yar waa sanad jir barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aynu ku horraynaya dhegaystayaal waxaa jirta dood xilliyada qaar dhexmarta ragga iyo dumarka taasi oo ku saabsan bilicda gaar ahaan haweenka iyadoo qofba uu si u yaqaano hadda waa quruxde hase yeeshee waxaa jirta kala duwanaanshiyo bulshada u dhaxaysa oo iyaduna ku saabsan dhanka midabka qofka maxamed baashe maxamuud waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso waxaana iiga warramay maanso uu arrintaasi ka curiyey iyo weliba sababta ku dhalisay waxyaabaha igu dhaliya waxaa kamid ahayd mar baan aan soo fiiriyo labada mar hore ina idhaahdo warkada idinka khaladka iskala dee markii hore maadaama dad aad raadinayseen hiyadka aad raadinayseen dalaysookiis inaa hadda hesheen ee ha kaga bixina dumarka waan gartay markaa maansadu maxay ku bilaabmaysaa maxamed walaal maasada waxay ku bilaabanaysaa wiila horeynaya oo waxay odhanayaan adoateen iyaanaa daadateen jilkiidaaseen raggii dabeedaha ka yimi dalxiiska idaydibay wada noqdeen oo fii khalkhal baa kuda daleed baan taaganahay oo damac nuur lahay miiniyo yaalbadaan lahay dartiin u godlamay hadeer wiilashiiba intaas ku Waan gartay.
garmadsanaya intaas ku helaan dumarka waayo wiilashiibaa markaa dumarkii intaa ku odhanaya ha ha Wa- waxay leeyihiin waan dee gartay.
ninka, eh, hadda xaalad khatara baan ku sugan bal haddaba waa cajiib weeyaan dee raggii sidaa idhi oo dee dumarkii garta dhigtee dee haweenkan waxaan filayaa inaanay iyaguna gargooga iyo doodooda inaanay ka sahlanayn haweenkina maxay ku doodeen ama ku garnaqsadeen marka haweenkiina dad oo dhan bay sababtan dee iyaga rag baa iska lahaa ayan ayay dhacday ragana wayna kala raadinayeen dee waqtigii hore waxay ku jiraan marka odhanayaan haye isagoo idinka na dilay dunuubaa naga gasheen midii midab dirihaay jikeenina uu dibnaa naariin ku dahaa jira dee maxaaba nagu eedeynaysaan midii raadin hortaan ku eekaysiinay maa dambi kalaa nagu eedeynaysaan baa jirta intaa rageya ha markaa dembi waxay saareen raggii waxay dhaheen dee waxaan ba idinka hoo keenay waxaan odhan idinka hadduu aho aniga laftiga waan ku raacay dumarka waxa weeyaan intaad gartii tirisay ayaad gartii naqday kadibna waxaad siisay markiina gar leeyihiin waa dumar dhammaan dee ma- sababtoo ah warigii hore dee mar walba raggaa wax doonayeen inta badan oo qalqaalada iyagaa iskale haye dabeedna gabay raadinayeen gabadh cad bay raadinayeen oo guriga isugu tegayeen oo dadkii laawaaxuga way jirtay taasi oo berigii hore dee dhaqankii iyo dadka laakiin dunidu way isbedeshay waxaa laga yaabaa hadeer erayo af soomaaliya oo ku hadlay haddaan idhahdo ma- maahin waxaa tahay mas-uuliyadeenna maahiyaana dad badan fahaminba oo dhaqankii dadkii ay ka tageen afafkii hisaabkii soomaaliya waa la ilaaway maraan tidhahdo gabadhii hore u ammaan hadda maanta dib badan bay gala kulmaya waxay odhanaysaa waxaa maxaad iga jeedayo su-aalo badan marka hore waxyaabo yaryar soo qaato oo ay fahmi karto waana soomaaligii burbuura ahayn
kala duwanaanshiyaha ummadda dunida guudkeeda ku dhaqan iyo weliba aaminsan yihiin ayaa mar kasta wadata mucjisooyin u ga- oo la yaab ama fajicisa ku keenta amba deegaanka kale marka uu booqdo haddaba dhegaystayaala barnaamijkeenna caweyska washingtonna toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa saddex dhacdo oo la yaab leh oo ay leeyihiin saddex waddan oo ku yaala qaaradda eeshiya dhacdooyinkaas oo ay ka mid yihiin dalka kuuriyada koonfureed oo xilliyada qaar carruurtu marka ay dhashaanba inta xaflad gowl looga siiya amaba loo qabto kadibna loogu wanqalo inay sannad amaba laba baarka ka jareen amaba ay jirsadeen sahre ciidla nuur ayaa sheekadaasi iyo weliba kuwo kaleba inoo haysa cabdixakiinow toddobaadkan waxaynu ka bilaabaynaa dalka south korea ama kuuriyada koonfureed haye caruurta dalkaasi ku dhalataa waxaa markiiba loo xisaabiyaa inay yihiin sana jir oo see ku gaadhaan waaba dhasheenbe caruurta waxaa la xisaabiyaa markay uurka ku jiraan inay een, xilliga uurku yahay afartan wiig Mhm.
marka afartankii wiig haddaad bilihii u rogtid waxay noqonayaan ilaa toban bilood waa gartay halka innaga caruurteennu markay dhashaan afartan bax loo sameeyo markay bil iyo toban habeen jiraan iyagu laba bilood markay jiraan baa xaflad loo qabtaa xafladaasna waa xafladii sana jirka waxaa loo xisaabinayaa toban bilood oo ilmuhu caloosha ku jiray iyo labadaa bilood ee ka dambeeyey laba bilood jir waa xafladii sanad guurada waxaa laleeyahay hebel ama heblaayo yar waa sanad jir oo iyadoo laba bilood u mariyo islamarkaaba sanad gaar ayay sanad gaadhay ta kasii daranay mucjisada ahi waxa weeye haye ilmaha yar ee reer south korea haddii uu dhasho sagaal iyo labaatanka bisha labayo tobnaad ee sanadka lunaarka loo yaqaano Mhm.
macnaheeda waxa weeyaan sanadkii dhammaadaa loo xisaabinayaa deeta ilmihii dhashay sagaal iyo labaatankii diisembar Mhm.
markuu bisha kale sanadka kale bishiisa labaad jiro xaflad baa loo qabanayaa tii sanad jirkee marka horeba caadiga ahayd ee ummaddu ka wada sinayd waxaa isaga u dheer sanadkii uu halka maalin ku lahaabaa loo xisaabinaya waxaa laleeyahy waa laba jir oo iyadoo uu laba bilood un ilmihii jiray oo laba bilood jiraa laba jira ayuu laba sannadood haddana loo iskuulka xisaabinaya saasaa loo qorayaa magaalada saasuu ku joogaa marka waa laba jir oo markaa da' badanoo de kolley een, eh, muuqaalkooga iyo intay leegyihiin iyo da-da u xisaabsanaa inay islahayn kolle waa la helaya waa la helaya way sanada saidi ku jiraan haddaad imika halka ku aragtid dee baabuurtan magaalo ku taala dalka jina oo la yidhaahdo jongoyn waxa ay cajiib ku tahay tareenku wuxuu dhex maraa dhismo abaarmana oo ay dedegan yihiin waa hadda waa lagu nooliyay dhismaha waa lagu nool yahay baloog dhan buu dhex maraya kaaga darna guri dhan ma dhex maraya sikad dhan buu dhex maraya guri keliya maaha oo gurigii aad deganayd dabaqiibuu soo dhex marayaa tareenkii oo caadi un albaabka ka raacay aada iyo aad marka wuxuu kasoo maraya waddadiisii siduu usoo haystay kusoo beegmayaan bildhinadii ama dhismayaashii dhaadheeraa ee dabaqyada ahaa dabaqa lixaad buu ku beeganyay wadaaba ugu taalaba oo see loogu nooliyay saaray meesha waana maqaanaa tareenko dee iminka maxaan ku idha halkan xafiiskeenaba meelaan saa uga fogeyn tareen baa mara waddada markaad maraysaa dareemaysaa garaaciisa iyo guuxiisa see loogu nool yahay meesha horta waanigan soo sheegay mar hadday jaynuhuba ku horumareen arrimahan dhismayaasha iyo tareenadan iyo wadooyinkan iyo maaragtay briijyadan maadaama aada iyo aada ugu horeeyaan inta qaylada ka sokow ammaankiibaaba dee halis ku jira oo mar walbaad ka fakaraysaa dee guryihii oo caruura ku nool yihiin oo dad ku nool yahay tareen dhex marayo dabaqa lixaad buu dhex maraya marka qaarna way ka sarreeyaan bildhinadii ama guryihii qaarna way ka hooseeyaan lix dabaq way ka hooseeyaan inta kalena way ka sarreysaa tareenkii intuu dhex maro kad gudbayaa mid keliyana maahe dee waa wado tareenba markaa mid walba marbuu soo marayaa way soconaysaa deeto waxaa la adkeeyey waddada tareenku marayo si aanu u duminin dhismaha laba waxaa la adkeeyey sound broofka waxaa la yidhaha sanqadha inuu la xadido jabaqdiibaa aada hoos loogu dhigay oo la xadiday inaanay soo dhaafin meesha tareenku marayo marka dadkii dabaqa shanaad deganaa iyo kuwii dabaqa toddobaad deganaa way iska raaxaysanayaan hawshooda iska wataan tareenkiina hoostoodanuu marayaa ama dushoodanuu marayaa sekadhan baanu sidaa uga dhex gudbaya haddaad daawato muuqaalka tacajib baa ku dilayaan quruxda iyo siday iskugu warwareegayaan oo wadooyinkaas dee waxaanu maaragtay saadaalin karna maaha si kale kuma garatida dee dunida waxaa aada looga fikiraayo bini aadamka ay aada u ilaaliyaan waa waktiga oo xilliga meel lagu tegayo iyo shaqada la qabanayo dabcan sidoo kale waxyaabaha dee ay meelaha la degaya qaaliga ku yihiin sahra ayaan ka warqabno waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha transportationka amaba gaadiidka dadweyneha dadku raacaan marka dee bildinkaas waa inu qaali noqdo tareenkii uu qolkaagii ama gurigaagii ama dhismiyaa deganayd oo kuu soo maraya aada iyo aad doosaad u sheegtay haddaynu jeyno intaa kaga nimaadno iyo weliba tareenkaas sida tooska un aayar dhismiyaa deganayd uga soo dhexbaxaya n gaadiidkaa dadweynuhu de dhinacyo badan bay dunida ka maraane haddaynu bal isla qaarada eshiya un sii eegno wadamo badan baa iyaga laftarkoogu gaadiidya noocyo kala duwan isticmaalaa bal haddaynu eegno wadanka bakistan iyadana sheeka cajiib oo gaadiidkaasun la xidhiidhaad isha marinaysa maxay ahayd cabdixakiinow bakistan waa sida aad sheegtay mar haddii jina tareenmadii guryaha dhexdooda marayaan bakistan waxay tiri waxaasoo dhan umama baahninba iyadu waa dhinaca kale ka eegtaa baaskiilku wuxuu ka yahay gaadiidka ugu wanaagsan ee qof kastaa heli karo qof kastaana wadan karo aadna loogu kalsoon yahay dalka bakistan meelo badan oo ka mida kaaga darana inagu waxaynu aragnaa dee baaskiil hal qof saaran yahay ama laba qof isla saaran yahino baaskiil xaaskii oo dhan saaran yahay baa laga arkaa dalka bakistan qoyskii oo dhan ninkii iyo marwadiisii iyo caruur intii ay dhaleen baaskiilkii bay fuulayaan dhammaan halbaa lawada si la wada fuli karaa baaskiilka waxaan yaraa dhuubane labada lugoodun leh marba haddii loogu talagalay in qoysku fuulo farsamadaa lasii casriyeynaya baaskiilkiiba mid kale lagu daba xidhaya mid kale lagu laxaamidayaa sibaa loo cajiibaa loo samaynaya oo aan laga garanaynin laga yaabaa inuu laba laba lugoodun leeyahay oo lugu horeysa iyo lugu dambaysa uu leeyahay taayir haddaan idhaahdo deetana reerkii o dhanna saaranyihin way markaa saaray suu qoyskii qaadayaba garanayba siday tusaale ahaan oo kale hadda gaadiid ahaan u isticmaalayaan siday ugu noolaanayaan ee ay ama jidadkii u marayaan ama ugu adeeganayaan maxay isticmaalayaan jidkii horta waaba u roonyeyba oo wadadii saxmadii faraha badnayd baaba yaraanayso dee uu ka yariyey baabuurkii baaskiilkii moogtaha waxaa kaloo layaababa halbay kusii daba xidhayaan qalabbay kusii daba xidhayaan markaa qalabkaasi wuxuu u qaadayaa adeegoodii hadday caws tahay hadday caleen tahay hadday agab kalo magaalada kasoo iibsadeen hadday tahay hadday tahay khudaartoodii iyo alaabadoodii hadday tahay wax kasta hadday guurayaan o alaabo ku qaadanayaan wixii ay rabaan inay ku qaataanna alaabtaa dambee la jiidaya lagu rarayaa reerkii saasuu ku socdaa gaas iyo biyatoona kama doono magaaladiina ciriirigu waa xoogaa waa hoos buu u dhacayaa inkastuu weli la sheegay inay ka mid yihiin bakistan iyo indiya iyo ijabti iyo meelaha adduunka ugu saxmadda badan leh
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leennahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washingtone markanna ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii u dambaysay ee waraysii wariyaha iyaga sagaal mustafa xasan nuur ay magaalada hargeysa kula yeelatay alfanaan maxamed siciid cabdi biike aan idin kala baxoo sagal iyo weliba biike aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed siciid cabdi biike inagoo weli isla kamanka ku jirna n maxamed siciidow fanaaniinta markan heesahaaga ka nimaadno aad habeenkani caawa aa bal mid ka mida adoo gacantaadana ku tumaya codkaaga macaana noogu heeseeya caweyska washington ee v o a n heestee baad jeceshahay inaad bal noogu sii xigsiiso inagoo badweynta kamanka weli ku dhex jirnaa aad baad u mahadsantay sagale fanaaniinta horta waa wada jeclahay gedigoodna waa wada salaamaya fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa soo qaban lahaa cabdulaahi mire dacar allaha u naxariiste shay mire baan soo qaban lahaa aan kaa maqashin lahaa wax maasha allah ka mida heesiisa
bushaaradii naftayda bugta waxaan ku soo maray batalaaliheygo oo dheri ku aasnaa ilaa buurti daalo buraniyo hadaftimo cergaabo iyo badhan beledadii kalgacalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan baliyaduna buuxaan soo booqday awga sidan ahay bukaan socod markii baan talaysidhi bilanay la'aanta لبحناني كريوا بني آدم باناي بشر كل مداناي بني آدم باناي بربركا غيلا يا سلام يا سلام إلهي عدك كو بركيو فنانكي هوري وقادي جرينا ربي الحريسي جنها وقديقة أيينو لينهاي halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska v o e qaybtiisa magaalada hargeysa oo uu marti noogu yahay maxamed siciid cabdi b k soo dhowo baan ku leenahay mar kale b k kamalkan naftaad ku maaweelisaa miyaa xaajiyadaad u tuntaa mararka qaar aad guriga joogto bannaanada adigoo sida kugumaanaan arag aad baad u mahadsantay sagale sideedaba kabanku waa shay macaanoo dee qof walba wuu jecel yahay fanaana marka qaabka lagu hosaana waa si gooniya dee dareenka maskaxda wuu fiican yahay kula run ahaantii kula waan xiiseey anigu waana jeclahay aniguba haddii aan wax baranayo kanaan baran lahaa haddii aad laxankii iyo heestii iyo kamankii iyo wixii baad isku wada darsatay dhanka fanka markay noqoto maxaa hadhay baynu odhan karnaa
wallaahi waan jeclay horta ku tallaalan fanka maasha allah sagalaad baad u mahadsan tahay waa hagaag barnaamijka gunaanadkii baynu kusii siqaynaa heesta markana aynu soo qabanayno maxamed siciidow sagale aad baad u mahadsan tahay mar hadday gunaanadkii tahay waxaan malanaya waa labadii heesoodee u dambeysay ma waxaad soo horreysiinaysaa bulshada aad u soo horreysiinaysaa nadiira heestaa waxaa sameeyey sadiiq birma
boqoran oo kun jeer bilan waa nadiira loo bogay inay bilicda dheer tahay bilisaaqi bini aadam wada sheeg boqoran qoran oo kun jeer bilan waa nadiira loo bogay inay bilicda dheer tahay bilisaad bini aadam wada sheeg bil ifaysa dhabanada sidadii bidhaamo timalaydha boodo bananaya lagu soo bil ifaysa dhabanada sidadii bidhaamo timalaydha boodo bananaya lagu soor cabdigiyo ragkaad nolol kaad nololba hawdeen beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale cabdigiyo ragkaad nolol kaad nololba hawdeen beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale buuqiyose lug male dadna ugu akhlaaq badan bogii maamaluuliyo waa barbaare waa barbaarinteedii buuqiyose lug male dadna ugu akhlaaq badan maamaluuliyo waa barbaari waa barbaarinteedii qof bartani laawine bashardiida lama ara qof bartani laawine bashardiida lama ara awana bushaare dhiskini adigiyo rakaad nolo beer jannoo kale
adig iyo ragkaad nolol bahawdeen beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale sidiiq birmad afkaaga caana lagu qabo ayaan leenahay heesta ugu dambeysa aynu kusoo xidhina b k o la-aantii lama jireenow la-aantii lama liqaanow liblada iyo meerayaasha lix maalmood ku taagow waa isla sidiiq sagaley dee waynu dacaysanaynaa gabagabada gabagabada khayrkiinu kusoo khatimina khaatimada yaa salaam
la'aantii lama jireeno la'aantii lama liqeeno libdhada iyo meerayaasha lix maalmoodkii ku taago walaa la'aantii lama jireeno la'aantii lama liqeeno libdhada iyo meerayaasha lix maalmoodkii ku taago walaa lisaankaygana farayo awooddaadiyo laxadka waxaan ka arkaa layaabka cadkiyo lafaxaa jirkayga dhammaan waxyahaaludayda lisaankaygana farayo laxadka waxaan ka arkaa layaabka cadkiyo lafaxaa jirkayga dhammaa waxyahaaludayda laantana haygu hoojin naftaydani waa la ciife rabow laabtayda daafac dhibaatana igu hanuuni ladnaantana haygu hoojin ladnaantana haygu hoojin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leenahay sidaa iyo isma dhaafna iyo ismaqal dambe oo xiiso badan
qalbigu liic liicma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulaayo lolina wuu igu wadaa qalbigu liic liicma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulaayo lolina wuu igu wadaa qofkii uu laba dibleeyo haddanaad adigu kaloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji qofkii uu laba dibleeyo haddanaad adigu kaloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji naftaydani waa la ciife rabbow laabtayda daafac dhibaatana igu hanuuni ladnaantana haygu hoojin ladnaantana haygu hoojin naftaydani waa la ciife rabbow laabtayda daafac dhibaatana igu hanuuni ladnaantana haygu hoojin
wararka caalamka ugu waaweyna waxaa ka mid a qaramada midoobey ayaa sheegtay in dunida ay ka dooneyso ku dhowaad konton dhibic shan milyan oo dollar si ay gargaar u gaarsiiso boqol kow iyo sagaashan kun oo reer indonesia ah kuwaas oo ay saameeyeen dhulgariir iyo sunaami isxigay oo ku dhuftay bartamaha jasiiradda sulawesi labada senatar ee kale ah susan collins iyo jew manchin ayaa sheegay inay haa ugu codeyn doonaan ansixinta magacaabista garsoore beret caveno oo ah ninka uu madaxweyne trump u soo xushay inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka hadal ay ka jeedisay aqalka senatka ayay collins ku sheegtay inaysan wax cadeymo ah u haynin eedeynta caveno taasoo ay kula safatay saaxiibadeeda jamhuuriga idaacaddeenii fiidnimana intaa ayaan ku dhaafaynaa waxaa idinla socodsiinayey cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo maxamed colaad xasana intaan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi baxsan ee fanaanka b k oo gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington
qalbigu liic liicma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulaayo lolina wuu igu wadaa qalbigu liic liicma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulaayo lolina wuu igu wadaa qofkii uu laba dibleeyo haddanaad adigu kaloodin cadaabu quway liqaano bow laxodkayga nuure ardaydana na arka baaji qofkii uu labaad dibleeyo haddaanad adigu kalloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuure ardaydana na arka baaji